aniga xasan xanafi markii uu diyaarinayay shirqoolka cali iimaan laakiin aan dareemin hawsha uu wado maadaama uu ku hadlayay eraya afgarasho ah waxaan ku idhi waa lila saaraya rag guriyaala ila saarnaa oo uu ka mid ahaa maxamed ibraahim raagiyi hadda dhintay dilka maxamed ibraahim markii uu dhacay daqiiqado kadib waxa uu xasan xanafi soo wacay cabdiraxmaan yuusuf cadaala oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu sheegtay inay iyagu dileen maxamed ibraahim raage raadalow war ii waran oo fiicane halkay ka waran halkaygu waa maxaa maxaa kaa soo gala maanta wuxuu iga soo geli jiraa iga soo galay e sultaanka kala shaqaysanayno dadka la shaqaysta sultaan mahay haddee shaqada idinka idinku dambeyso meel xun idinla tagtay maxaa wadaa maxamed ibraahim raage nin rag oo dalkiisa dadkiisa u jihaaday oo u dhintay waayo isagoo khawaarijta idinkoo kaleetaa la dagaalamaye waan gartay ka tagtana adigu wa wa haddana waxay ii soo wacday inaad ku faraxsan tahay soo maha wa kale anigu waxaan kalo waxaan kaloo qabtaa bena waxaasku soo waclay shaqadeeda dhanba tahaye sataan aan tiimka kale kasoo jeedo
wala doqonnima doqonnima idin haysa laakiin waxaad ogaataa qofkaad dishaan qof kasi qofka walaalkiisaa bedeli doona iyo xaaskiisa iyo maaragta raag haddaad uhaysatiin inuu inuu dhib idinka haran yahay dhib ka weyna idinka kordhi doona isaguna xisuu ku dhinto isagoo muslima oo maqrib maaragta salaad maqrib u u eesa qaatoo dhintay idinkaana xisaab xisaab xisaabteedana idinka ajaabka dasho doontiin waxna idinma kordhin doonto marka weligiinba ku faanaiga dad inaa ilaahay ugu dhawaanaya xisaabtiisa aakhira noola haysa haddana ilaahay ilaahay umaada dhawaana waa ka fogaatay mujrim mujrim ilaahay ka fogaado dhiiga dadka xabaadna taa meelna kuma gaari doonti wa arkaysa aniga kushee dhowr mar hore wadadaas dakalidiisa inaa ku dambeyn doontid haddana waa kugu celinaa marlaa jaaniskalan kusuunaa soo dhi ilaahay utoobatee waa kusheegay waxaad ogaataa wallahi waxaan niyad adeegiyo geesnimaha inaanan ka qaadaynin qof kasta oo meeshaan ka baxana qof walaalkiis iyo hooyadiis iyo aabihiis iyo xaaskiisa iyo ilmihiisaa bedeli doona ilaa qofka idinkugu dambeeyo oo idinka dhinto oo idinka iyo kuwa idin lamidka ah mujrimiina tihiin mana shahiidiin
ولا تقولوا لمن يضل في سبيل الله بالعيال عند ربي ولكن لا يشعرون
qur-aanka ilaahay ha ugafin waxa qur-aanna ma taqaaniin baala la guguyaa laydin akriyaa qur-aanka ilaahay haumaaragtay niman qaybo yar yar oo lasoo googooyaa fasiraad qaldan laydinku ujersama qur-aanna ma qur-aan iyo diinna ma taqaaniin adna waa ku aqaanaa laakiin waxaad ogaataa adiga hadda wax badan oo kaala hadloo ma garanayo laakiin kuwa kusoo diran oo sheeg adma ogow geelida maxamed ibraahim raage iyo kuwa ka horreeyay iyo kuwa ka dambay doonaa xooga iyo awoodda radio muqdisho iyo s n t c kordhi doontaa laakiin wallahi maalinna hoos dhigi doonin maalin kastana hadalkii shalay idinku dhacay mid ka adiga idinkusii dhici doona taas ku tashada yoomi alcayaama waxaa iska warsan doonaa waxa aad sameynayno waxa aad hadda inaad samaynaysa aaminsanta hadday kheerka u tahay anigo shalay u aaminsanahay yom ayaam iska warsan doonaa saaxib aan kuraada mar kale waxaan kugula taleyna ilaahay baa utoobad keento haddaan utoobad keenno wallahi waxaan aad uga xumahay anoo saaxiibka ahaan jirta guriga muslimka ahayd inaan wadadaas wadakalidiisa aamin saaxib ma garatid labadeena ninkan gacanta laga qabto oo la tooba toobada lagu celiyo mudan waa adiga laakiin ilaahay ilaahay hadduu anuun kuu qora waa soo hanuunaysaa laakin waxaad ogaataa dhiigga dadka muslimkaa ku faanayso horta col iyo cadaawo cusub oo idinku kordhin doonaa adigana meel xun oo aad ka shalayso kugula dambayn doonaa adduuniya aakhiraba taas ogow marka anigu hadda adiga cilmiga wax iigu sheegtaba kuguma aqaana aniga adiga waad naqaanaa rag saaxiib ah ahayna isla soo shaqayn jiray laakiin waa qalooxatay meelaad u leexatay iimaankii diintiia kaa xumaatay qiyaamaan oo qiyaamaan noo balala ninkii qalooxad waayahay qiyaamadaasa noo balala murki joogayo nagu kala kaxay kabadi
inkastoo codkan laga hayo xasan xanafi haddana markan wuu iska bari yeelay inuu wax ka ogaa dilka maxamed ibraahim raage wuxuuse sheegtay inuu ku qanacsanaa siday wax u dhaceen maxamed ibraahim raage aada u weynaa ugu qanacsana weli xataa anigu waxaan ku ogaa inuu joogay meel layaa kambaala oo jaamacaddu aadayaan ogaa
weriyana seex daahir faarax waxa uu ahaa wakiil wareedkii b b c iyo wakaaladda wararka a b waxaa lagu dilay magaalada kismaayo waxa uu ka mid ahaa xasan xanafi xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee wax ka abaabulay dilka nasteex daahir faarax waxaana uu sharaxayaa sababtii ay u dileen nasteex nasteex daahir faarax wakiil wareed b b c kismaayo ayuu ahaa al-shabaabna goorta la dilayay waxaan u malaynayaa inaynan gelin gudaha magaalada kismaayo oo uu maamulayay colonel barre aadan shira berhiraale ciidamo taabacsan ay joogeen magaalada kismaayo ayna toos u gelin al-shabaab soo nasteex sababka lagu dilo waxay ahayd al-shabaab waxay abaabulayeen al-shabaab waxay abaabulayeen qorshihii ay ku gali lahaayeen magaalada kismaayo ee magaalo xeebeeda ah si dekadooda dhaqaalaha kasoo gala iyago gacanta lagu soo dhacdo soo nasteexna maadaama kilwareed idaacad international uu yahay waxa uu tobinayo waxa ay tahay dagaalka inta uu socdo si dagaalku macluumadda ay ugu yaraato ama lookalada bas suuriyaasha ka shaqeeya ay u maxaanku u tabin karaan ayaa loo dilin nasteex waxa dilina waa al-shabaab laakiin fatwada waxaa dhiibay nin la yidhaha ibraahim jaamac miicaad ibraahim qaan oo abubakar saylici isku magacaabi jiray xasan xanafi waxa uu sidoo kale wax ka ogaa dilkii agaasimihii shabeelle xasan fantastic oo lagu dilay degmada wadajir waxaana uu xasan sheeganayaa inuu la socdo hawshaasi ka hor intii aysan dhexin iyo kadib markii ay dhacday intaba xasan cusmaan fantastic agaasimihii radio shabeelle inuu ahaayaan rajaynayaa waxa dilay waxa ay ahaayeen al-shabaab markaas ka horna gurigiisa erigiisa ayaa la soo sahmiyey waxaana laigu wargeliyey in la dili doono xasan fantastic saasoo ay tahayna xasan fantastic waa la dilay wariyaal badan ayaa lagu dilay soomaaliya waxayna ka midaysan yihiin badankood in qaabab isku eg loo dilay waana habka dhagarta ay wax u dilaan kooxda al-shabaab xasan xanafina waxa uu mas-uul uga ahaa kooxdaasi hawshaasi dilalka wariyaasha inkastoo markan uu dilalka wariyaasha badankood inkirayo iskuna muujinayo in qaybta uu ku lahaa ay ahayd oo keliya inuu soo xaqiijiyo geeridooda waa kan isagoo markan dul istaagaya dilalka wariyaal ay ka mid yihiin yuusuf kaynaan axmed cabdow canshuur maxamed maxamuud timacade cabdixareed aadan cusmaan xasan yuusuf absuga yuusuf cali cusmaan yuusuf fare iyo wariyaal kale yuusuf axmed abuukar yuusuf kaynaan magaciisustaanusayaa rajaynaya goortii la dilay goortii la dilay horta cabdicasiis oo anu waxaan joogay magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya xogta aan hayay ee yoonis u soo siinayna waxay ahayd in yuusuf la dilay sababta loo dilay anigu waa wareydiiyey yoonis wuxuuna ii sheegay in uu u shaqaynayay idaacad layidhaha idaacadda ergo oo uu igu sheegay markaas inay tahay idaacad ay qaramada midoobay leedahay isla markaana uu ahaa tifaftiraha idaacadda mustaqbal oo ah idaacad local ah oo ku taallay magaalada muqdisho sababtaas ayaa ugu weyna soo ii sheegay wuxuuna kaloo ii sheegay in uu ahaa murtad waa sida uu warka u dhigay murtad murtadiinta soomaaliya ka mid ah oo goobta ka baxay goob uu dhiganayay baabuurka in xogteeda la diyaariyey lala tacaamulay dadkii ka agdhowaa goobta sidaasnay ugu suura gashay in ragga miinistayaasha al-shabaab ay ugu xidhaan baabuurka yuusuf kaynaan hoosta goobta uu fadhiyo inuu darawal ahaa la ii sheegay ay ugu xidhaan dabadeetana way fushay yuusuf markuu gurigiisa ka soo dhaqaaq gaarigii uu soo watayna ereyda xamrweyne inay ahayd ayaa la ii sheegay goobta lagu qarxiyey macalinkaygu ahay allah ilaxmaa xasan yuusuf absuge idaacadda maanta idaacad la yidhaahdo iga dambeeyay inuu la shaqaynayo waa la ii sheegay in dadkii dilayna t v aan ka daawaday ruux axadkii dilay ka mid ahaa xuudii disha ka mid ahaa oo boliis wardhiigley islaga boliis wardhiigley inaad ku waraysatay ila ahayd aad soo waraysatay xasan ninkii dilay haddayba ahayd xaqiiqo maanta cawaaqib xumadiisa wuu haayaa laakiin waxaan horena kugu sheegadana kugu celinaya ayu journalist ama ayi wariye ee ku sugan muqdisho al-shabaab xaggooda waa ka xukumaya dilowna uu xukumaya maalkiisa iyo naftiisana waa u banaanta yuusuf cali ismaan yuusuf farey macalinkaygu ahaa ilmo kuwiisana inaa macallin u ahaada u malaynayaa ilmo kuwiisana waa isnaqaan waa islaga shaqeeyna xasan yuusuf cali cismaan xasan carab hadda idaacadda risaale inuu joogo ama urbaahinta qarankana waa ku ogaa mar waa suuragal inuu joogo waxaasoo dhan anu waxaan ka ogaa lama arko laakiin waxaan aaminsanaha in al-shabaab jira axmed cabdow canshuur waxaan xasuusanayaa markii aan maqlo barnaamijka shabeelle ka baxa qubanaha shabeelle uu aada u wadi jiray waxaana rajaynayaa in lagu dilay degmada madiina sanadii labada kun iyo labaiyo tobankii saddexiyo tobankii xaqiiqdii ma huba ilaa koo iyo tobankii meelaha mid unbay ahayd axmed cabdi canshuur waxaa xaqiijinayaa inay al-shabaab dileen waxa loo dilina inay ahayd barnaamijkaas uu waday iyo idaacadda uu ka shaqaynaya oo ay u ictiraafsan yihiin idaacad musdiin inay tahay anigu waxaa soo wacay axmed cabdi canshuur ka hor markii la dilay kadib aan idhaahdee nin la yidhaahdo macalin daahir ciise oo saddex loo yaqaano ninkaas ayaana igu yidhi ninkaas ayaan dilnay hawshiisana waa kaasaa xog ka keen dabadeeto waxaan u malaynaya rag guriyaal ah oo adigaba aad ka mid ahayd inaan soo wacay ayna ii xaqiijiyeen geerida axmed cadow canshuur timacadda unfortunately shabeelle ayuu ka shaqaynayey ka hor hadda markii la dilay wuxuu u shaqaynayay universal t v shabeelle way ka soo guurtay dhismihii bakaaro xilli habeen ah oo ay soo raratay alaabkeedii iyadoo xataa qaar ka mid a shaqaalaheedii uga soo tagtay goobta ay ku sugnaayeen kadib markii albaabada ku xireen maalin maalmaha ka mid ah isla daahir ciise isoo wacay wuxuu yidhi ninkii cafwan waxaa isoo wacay yunis ninkii timacadda ahaa waa waa la kala tuuray maxaan ku rahda isa arrinkaas soo xuraansi ugu yidhi waxaan ku idhi ma idaacadihii uu ku noqday wuxuu igu yidhi maya idaacadihii kumuuna noqonin idaacadda universal oo markaas ka hor al-shabaab ay iska mamnuuceen dhiigooda iyo maalkooda way banaystaa calleer ayaa si toosa u yidhi t v-gaas u shaqaynaya ugu yidhi dabeeto waxaan wacay gabadhii uu qabay timcadde waxaan ku idhi balwaran waxay tiri waa baxyey cabdixareen cusmaan aadan si ahaanna isku xaafad baan ahayn saaxiibana waan ahayn shabeellena waa u shaqaynayay waana la dilay subax aroor jumca inay ahayd ayaan rajaynayaa ama subax khamiisaad midkood inay ahaydaan rajaynayaa soo ayi dariiq cabdixareed cusmaan aadan waxaan xaqiijinayaa in ay al-shabaab dileen sababka loo dilayna waxa uu ahaa inuu ka shaqaynayo idaacadda ay iyagu aaminsagaraysan yihiin inay tahay idaacad gaalo oo ay qolo murtadiinle cabdimaalig yuusuf oo ah mulkiilaha shabeelle ahna guddoomiyaha shabeelle iyagu waxaa ka dhadhacsan axad murtad inuu yahay
weriye xasan yuusuf absuge oo ka tirsanaa idaacadda maanta ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay meelu dhow isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho xilli uu ka soo baxay howl maalmeedkiisa waxayna dilka allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge maalin ka dambaysay qarax si wadar ah loogu dilay wariyaal iyo dad shacaba guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho waxaana goobtaasi dadkii lagu dilay ka mid ahaa allah u naxariista madaxii wararka telefishinka qaranka s n t v liibaan cali nuur madaxii barnaamijyada s n t v allah u naxariistee cabdisitaar daahir sabriye iyo sidoo kale agaasimihii idaacadda v o d ee maxalliga ahayd cabdiraxmaan yaasiin qaraxaasi iyo weerarkaasi shirqoolka lagu dilay xasan yuusuf absiga oo maalin kala dambeeyey waxaa intaba mas-uul ka ahaa oo sheegtay kooxda ugus ekis al-shabaab daqiiqado yar kadib markii la dilay allah u naxariistay xasan yuusuf absuge ayuu telefoonka gacanta kula soo xiriiray xasan xanafi oo kooxda ugus ka tirsan weriye cabdiraxmaan yuusuf alcadaala isagoo u sheeganaya dilka absuga iyo kuwii ka horreeyeyba markii allah u naxariistay xasan absuge la dilay maalintii liibaan iyo ay dhinteen cabdisataar maalintii ku xigtay oo xasan absuge ay dileen ayuu soo wacay anoo barxadda wasaaradda fadhiyo markaas uu maqlay wax yar shan daqiiqa lix daqiiqa ka hor dhimashada xasan absuge markaasu wuxuu ugu dhahay hadda shalana waxaan idinku sameynay waa ogtihiin maantana waa kaasa sidaas hadalla ahoo jees jees ahoo maaragtay uu ku faraxsan yahay inuu dilkaas ka dambeeyo Hello, Adela. Ah, how's it going? Ah, waa Seta.
fiicanay waa fiicanay ii waran
في عنا الحمد لله.
haye إيه، جو يعني حتى يوسف أمشي و و و وضع وكورة إلى سومان.
maya lama socdo maxaa ku dhacay آه، أيوة يعني ميت ماشي على كسر قاطع زي الدعوة اللي عليه على كمين. إيه، مشان نوى كل اللي ذا عنا يريع تستار و و تين عناي. كل يوم كنا ماشي في مير كل يوم ساعات كل كنت بنت بنت بنت إلى توزك كين عياله.
wallahi meel meel xun adaa ku dambayn doona maalinaan maanta ahay inaadna ka jawaabi doontaa marka eh, liibaan iyo iyo cabdirasaana niman maaragtay mujaahidiin oo dalkooda u dhintay ahaayeen Eh, qof kastana waktigiisuu ku dhinta laakiin waxaan rajeynaa maalin ina cadaaladda hor imaan doonto inaad ka jawaabi doonto maalinaa maanta ahay inaad halkaas ka jawaabi doontaa haddii cadaaladiina aad tahay cadaaladii erjada meesha ku haydaan waa is arkaynaa insha allah laakin waxaa ogaataa in meesha sidaas keligiisa sidaas si keligiisa meelagala doona insha allah haddii iyagu jaahiliin iyo dadka noolahan waa is arki doonaa qoladii ku dambaysa meel xun waa arki doontiin dadkaas waxay u dhinteen waa naqaanaa laakiin idinkaan aqoonin waxaad u dhimateen meel xunna ku dambayn doona marka waa isla joognaa ninkii ninkii meel xun ku dambeeya waa la arki doonaa saaxib waa arkaynaa saaxib waa arkaynaa haddii aad meel fiican waxaan ku dhimanayna aanan aqoon idinka aa taqaaniin waxaa naga baabsiin kartaan waa waa is arkaynaa insha allah saaxib okay okay waa arki doonaa meesha ku dambaysa dilalka wariyaashu waxay cabsi iyo baqdin ku abuurtay saxafiyiin badan oo awoodi waaye inay sii wadaan shaqooyinkay u hayaan bulshada waxayna u carareen dalalka dariska laha soomaaliya qaar ka mida wariyaashaasi oo qaxooti ku ah uganda ayaa ka waramaya wixii ay ka soo carareen duruufihii aan soomaaliya uga soo baxay qof kasta oo sucuufi ah ama waxgarad ama aqoon-yahan ah waa miduu ka dharagsan yahay dhibaatooyin iska muuqdaa jira dilalka wariyaasha lagu hayay ka mid ahaa Een, markii aan shaqo joojin samaynay aniga iyo rag kaleeto oo hadda raadiyo muqdisho joogo iyo kuwo kaloo ku sugan dalkan uganda Een, dilkii hiraabe iyo afduubkii een, j k agaasimihii universal iyo dhaawacii axmed taajir waxay ahayd dhacdo su-aal ku keentay shaqada saxaafadda dhexdhexaadka ah inay jiri karto iyo in kale saddexlaatankii bishii diseembar laba kun iyo sideedii ayaa ugu dambeysay magaalada muqdisho anoo markaa u shaqaynayay telefishinka caalamiga ee universal duruufihii u kalifay inaan wadanka ka soo cararo waxay ahayd kadib markii aan maray wadada maka almukarama daqiiqad ka hor oo aan tegay xarunteena ee telefishinka markaas ay ku tiyaalay hoteelka ambasator dhinaciisa dambe ayaa qarax ka dhacay wadada halkaasoo haween wadada nadiifinayay oo wax ka yar laba doolar oo cunto ku bedelashaa shaqo ah ku shaqaynayay miino halkaas loogu dhigay ku qarxday ilaa in ka badan labaatan haweena ayaa halkaa ku geeriyootay kontamayana way ku dhaawacmeen halkaas ayaan warbixin ka soo tabiyey
kan sokow wariyaasha la dilay waxaa jiray wariyaal kale oo la dhaawacay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen weriye maxamed shariif weriye muxidiin xusni iyo weriye xasan matoore waxau xasan ka sheekaynayaa wuxuu ka ogaa weeraradii lagu dhaawacay wariyaashan maxamed shariif hadda wuxuu u shaqeeyaa raadiyo ku- kula- eh, barkulan ayaan rajaynayaa Eh, raadiyo barkulan al-shabaab waxay aamingaraysan yihiin waxa ay tahay in ay leedahay eh, ciidamada african mission in soomaaliya ama amisom marka lasoo gaabi loo yaqaano nin la yidhahdo aadan gaal dile ayaa soo wacay isaguna ugu yidhi maxamed shariif iyo nin la yidhaahdo nin shabeel isagana u shaqaynaya oo hadda ugu soo waramaa magaalada baydhabo Een, magaciisa abjoola hadda ma xasuusto Een, oo la dhaawacay isaguna Een, oo reer baydhabo ahaa labadaasba waxay soo wacay aadan gaal dile muxsin Xu- xusni ya muxdiin xusni muxdiin xusni labadaasba ninka la yidhahdo aadan gaal dile ayaa soo wacay diina sheegay xasan matoor warbaahinta qaranka ayuu u shaqeeyaa ayaan rajeynaya wakiil wareed markaas uma shaqaynaynin ay- laakiin hadda inay u shaqeeyaan mar eh, soo warar anaa daawanaya t v-ga qaranka la soo dayaan arkaya asoo soo daynaya waxaa xaqiiqo ah oo xaqiiqo ah in ay al-shabaab dileen sababka ay ku dileenna waxaan ku xaqiijinayaa in ay tahay in uu murtad yahay xabada ay igu fureen oo bistoolad xabadii waxay rabeen dhinaca wadnaha inay igaga dhuftaan ilaaha iga badbaadiyey oo naaska korkiisa igaga dhacday kadib dhulkaa ku dhacay markaas sidaas u fiiriyey laba cunugoo aad u tabar yaroo male- oo adi markaasi labadoodaba madaxa iga xanuuniyey siday u egyihiin iyo si wax ay dabacsan yihiin ayaa markaasi hal mar inaa mid ka mid a ku booda bistoolada la qabsaday adoo dhiiggii gada'ayo daqiiqada intaana fidhin gaariga xabadaha igu dhufan doona guriga meel bannaankiisaahu yaallay yarkii macalinkaha wuxuu i su-aalay warbalaagow gaarigan ma gaarigii saaxiibaha yarka ahaydeen u wadan jirayaa gaarigan fiiriyey waxaa idhi niyo maya gaarigan waa duug kaasina waa cusub yahay gaarigii kolle gaari aniga i raadinayo ahaa markii aan wejiga u dhammaystiray aqoonsaday inaan balaag ahay wuu dhaqaaqay qadar daqiiqada ah kabacdi anoo sheekadii ku mashquulsanaan waxaan ka warhelay bareeg la igu aqabtay iyo xabad igu socota haddaan fiirshay gaariga holac qori afkiisa holaciisaan dareemay iyo dhawaqii rasaasta iyo derbigii aan fadhiyo igu soo dumaaya
tacadiyada ay warbaahintu ku hayaan al-shabaab kuma eka oo keliya dilalka wariyaasha ee waxay sidoo kale xoog ku qaateen qaar ka mid a qalabkii ay ku shaqaynayeen idaacadaha muqdisho sida i q k soomaali weyn hoon afriik capital voice b b c warsan baydhabo iyo idaacado kale oo ku yaalay gobolada dalka waxaana xasan xanafi uu ka mid ahaa xubnihii al-shabaab ay u soo direen in idaacadahan ay bililqaystaan xaqiiqiyan anu waxaan u hayaa idaacadda ah honafriig warbaahinta honafriig oo capital iyo honafriig isku wadatay iyo idaacadda soomaali weyn waxaa kaloo hubaa inay jirta idaacad ku taalay sanca iyo radio banaadir isgoyska sanca iyo radio banaadir inta ka dhexeyda oo laga qaatay alaab ay ka tagtay markaas idaacad ka guurtay meesha oo nin maxamed carab oo hadda yurub inuu jiro la ii sheegay uu ka shaqaynayay idaacaddu agjooda magaceeda si rasmi uma hayo idaacaddaasna qalab ay ka tagtay oo u badnaa qalab xafiiseed in ay qaadatay lagu dayactiray radio andrews ceelbuur ayaan hubaa xaruntii labaad oo markaas xaruntii saddexaad baydhaba labaad ee saddexaad oo ceelbuur laga dhigayay lagu dayactiray laguna furay dhismihii meelaada f m t soomaali weyn laga qaatay b b c na fatwo ayaa lagu qaatay si guud fatwo soo baxday oo godano uu soo bixiyey amarkiisaa lagu qaatay ay xarumo badanayna b b c du lahayd xataa xaruntii dambo ugu dambeysay waxaan ugu daba tagnay meesha la yidhaha magaalada beletwin ee xarunta gobolka hiiraan waa ugu daba tagnay oo xataa ragaa loo xirxiray liajligeed dabadeetana waan helnay markii ay dhacday intaasoo bililqa ah waxay idaacadaha qaarkood bilaabeen inay si dhuumaalaysi ah kaga soo guuraan goobaha ay al-shabaab ka talinayeen waxaana ka mid ahaa idaacadihii sida dhuumaalaysiga ku soo guuray idaacadda shabeelle ee muqdisho maalmaha ka mida ayaa waxay soo wacay ninkan maanta gacanta amniga ku jira ee xanafi wuxuu yidhi waxaan fadhiyaa goorow baar bulsho ee iigu imaad baar bulshona waxay ahayd xaruntii shabeelle degan tahay markaas maqaayad u dhow ayay ahayd waan u tegey oo amarka lama diidi karin asagoo qol dhex fadhiya oo tv-ga al-jasiira fiirsanaya oo aada u qabto inuu tv-ga shaashadda madaxa la sii gelayo markaan u imidna wuxuu ugu yidhi haddii alla ku roon yahay maanta waxaan dhegaystay warkiina idaacadda gabaraa akhrinaysay gooro waad og tahay in gabdhaha codkooda uu dembi yahay marka waxaan rabaa inaad joojisiin haddii alla ku roon yahay gabdhaha wararka akhriya marka uu sidaas leeyahay wuxuu fiirsanayaa gabar haddii alla kuroon t v aanan rabin hadda inaan magaciisa sheego warka akhrinaysa oo microfonku meesha uu xiran yahay qaybta kore xabadkeeda uu muuqdo madaxeeda iyo jirkeeda kalena uu bannaan yahay oo warka akhrinaysa t v ayuu fiirsanayaa oo t v-yada afka carabiga ku hadla ka mida aniga hal maraan carooday nin fiirsanaya gabar qaawan oo war akhrinaysa mid uu codkeeda maqlana igu haysta waxaan idhi gabadha carbeede cawradeeda banaysa waa adiga calmaday oo t v-ga caasha geliye ma soomaalida la colowdo codkoodaa ku dhibay wuxuu ugu yidhi risaaladay xambaarsantaha aan rabaa maahan anigu codkeeda muuqaalkeeda dan ka mali midda aada dhegaysatana risaaladeeda qaadaan iri iridana waa ka baxay markaan baxay xaruntaydii aan tegey ayuu ii soo dhacay teleefonkiisu wuxuu ugu yidhi intaad iga soo maqnaad eh, mujaahidiintu waa kaa tashadeen go-aanna waa lagaa gaaray berri lix saac ayuu wakhtigaagu ku egyi waxaan ku yidhi ilaahay addoommada shasha waa ka qariyey yaa ku siiyey awoodda adigu aad ku ogaatay marka maalintaas ayaa waxaan go-aan ku qaatay inaan ka guuro haddii alla kuuron yahay eh, bakaaraha saddex bilood ayaan dib usii deganayay hase yeeshee saddexdaa bilood maalin bashaay ayaan qaadayey dadku waxay u maleeyaan idaacadaasu inay hal habeen soo guurtay ma soo guurin hal habeen muddo saddex bilooda ayaan maalinba hal shay qaadayay Eh, habeenkii u dambeeyey inta u dambaysay oo haddii alla kuu roon yahay eh, maksarkii iyo fmkii iyo firdhisadii iyo intii hawada ku jirtay unbaa soo qaaday maahane wax kaloo alaabuhu ma isaalin markaas iyadoona tallaabada ay shabeelle ku soo guurtay ay cadho ku abuurtay horjoogayaasha al-shabaab waa kan axmed cali gees oo ka mid ahaa horjoogayaashii wakhtigaasi al-shabaab oo diinta ka saaray shabeelle iyo shaqaalaheeda xilli uu telefoon u soo diray abwaan guure oo wakhtigaasi ahaa agaasimihii shabeelle qofku anugu wuxuu aan daahirkiisa ku arkaan ku xukumaa ma ku degdego waxaan ku leeyahay murtadiinaad tihiin waa noo dagaal waxaad riddadeena dhinacaas ka marteen sidii riddada idaacadda riddada u socda dhexdhexaadna ma aydin ninka bakaara ka caradaa tahay murtadaa tahay mu- munaafaqa oo saariqa hata anaa kugu xukumay dhulkii muslimkaad isku aamini weyday xeradii gaaladaad gashay oo aadan idaacadda dhexdhexaadeen sida riddada idaacadda riddada inaad u shaqaynaydo waa ilaahay xamdigiisa waaye يا أيها الذين آمنوا إن تدعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين قارد أبدعضي مسلم كان واتك عررتي مدى اللبات ومن يتولوا منكم فإنهم منهم تعاسى كردوا ذي لبا متى صدع فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما لقوم يوقنون حكم داقوضة وعلمانية أيام هوش قرسي كم مسلم كان واتك عررتي ayaab leeyahay edbarkii xasan cali gees waan qiinay haddii alla kuu roon yahay weliba markaas ka hor wuxuu iska dhigi jiray odayaashii midnimada beelada beelaha hawiye inuu ka mid yahay marka wa- hal mar unbuu isbedelay oo ninkii waxaan aragnay haddii alla kuu roon yahay maalin kastaba warkii idaacadda ka baxataa duubayo idaacaddii idhitigaraynayyo haddii alla kuu roon yahay dhegaysanayo saacad saacad noo soo wacayo dhahayo warkaan aad hadda sheegteen sidaasaa loo qaadan karaa war sidii loo qaadan kara iska dhaafa ma yahay marka ninkii hal mar uu isbedelay oo aad u qabto haddii alla kuu roon yahay wakiil idaacadaha loo xil saaray iyo kontaroolka iyo waxa ka baxaya a- ayaan aragnay Eh, hanjabaadihiisu ay xad dhaafeen oo xataa isku daya xataa haddii alla kuu roon yahay marar badan uu noo soo diray eh, kuwii wax dilayo oo ilaahay naga badbaadiyey marka Eh, sidaasay ahayd joogtay ahayd ilaa aakhirkii si warkoodu uu u dhammaado oo xiriirkeennu toos ugu dhammaado aan gaaro inaan idhaahdo wax kastoo camar ahoo ay soo saareen maanta wixii ka dambeeya waa joojinay maalintaas ayaan ammaan ka helay intii ka horreysay eh, hanjabaadda iyo digdigta iyo dhaarta iyo weerarkuba joogtay ahaayeen kooxda xusbul islaam iyo al-shabaab oo afkaar ahaan iska agdhowaa ayaa mamnuucay inay idaacadaha sii daayaan shanqaraha astaamaha u ah idaacadaha iyo suugaanta soomaalida waxayna taa beddelkeeda amreen in idaacaduhu ay baahiyaan nashiidooyin carabi ah dhammaan idaacadaha maxalliga ahna amarkaasi u hoggaansameen marka laga reebo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka saxaafadda waxaan amraynaa ama faraynaa ee amarna amar cadna aan ku bixihaynaa ee laga bilaabo toban beri aan siihaynaa maanta laga bilaabo toban beri tobankaas beri wixii ka dambeeyo idaacadaha waxaa rabnaa muustika iyo hayse waxa la yidhaha inaysan sii deynin muustika iyo hayse waxa la yidhaha inaysan sii deynin waa ognahay idaacado badan oo banaanka jooga inay aad u carood doonaan oo reer galbeedka oo aad u carood doonaan waa ognahay galabta laga bilaabo beri laga bilaabo idaacado badan qaali doona saxaafadii ayaa la curyaamay alihi doonaa marka curyaamiis ma ahan muustikadaas iyo heesaas islaamka ka mid ma ahan marka waxaan rabnaa waxyaalaha wanaagsan oo khayrka inaad sii daysiin tobankaas beri waxaa idin sii hayno ma ahna macnaha munkar isla saaca in la suuliyo u haaye laakiin canjalooyinka iyo wixii isku dhex qasnaa inaad kala saaratiin rabnaa laakiin markii la soo gaaray maalmihii xorriyadda soomaaliya ayay haddana mar kale amar ku bixiyeen kooxahaasu inaan la maamuusi karin lagana hadli karin taariikhda maalmahaas waxayna arrintaasi u cuntami weysay agaasimihii wakhtigaas ee shabeelle oo ah hadda agaasimaha idaacadda kulmiya abwaan cismaan cabdulaahi guure oo amray idaacaddii uu agaasimaha ka ahaa in la saaro heesaha xorriyadda
go-aanka hore lagu joojiyey astaamaha idaacadda iyo wax dhanna asaga ayuu ka soo baxay marka go-aankii fuqaraara ayaa shala ka soo baxay oo ahay lama xusi karo kowda luuliya ama lama sheegi karo ama lama soo hadal qaadi karo midaas oo aan u aragnay mid lagu inkirayo jiritaanka soomaalida annaguna waxaan nahay saxaafad madax bannaan oo u shaqaysa ummadda soomaaliyeed sidaa darteed waxaan u aragnay go-aankaas inuusan ahayn mid la fuli karo marka qof aad go-aankiisii fuli weysana kiisii hore ma fuli kartid sidaa darteed go-aamadii ka soo baxay macalixaasha oo aan u aragno kuwo keligii asaga ku kooban inay yihiin waxaan garanay inaanaan fuli karin dhammaantood dhammaan maamul iyo shaqaalaba inta joogta shabeelle waa ay ku faraxsan tahay go-aanka aan qaadan waa maalin muran iyo makeekmihane waa maalin ila aymaajee man maal muqashee man maal deeqee
xasan waxa uu sidoo kale ahaa tafaftiro qarsoon oo warbaahinta muqdisho ay lahayd waxaana uu ku maamulayay idaacadaha maxalliga cagajuglayn joogtaha oo ay barbar socotay inuu qaarajiyo kii ka madax adeyga cagajuglayntaas waxa uu sidoo kale xasan xanafi ku soo xiri jiray idaacadaha goobjoogayaal ka warbixiya meelaha ay wax ka dhacayaan kuwaasoo ka mid ah maleeshiyaadkooda oo iska dhigaya shacab ka agdhow goobtaasi anigu waxa aan sameeyey adigu oo wariyaa waxaa u baahan tahay cid aniga iga madax bannaan oo kuu xaqiijiso waa heli kartaa in fulaan kaleo eryadii wax aan ka samaynay jooga inaad la xiriirsid waxa uu kuu sheegi karaa xaqiiqda jirta laakiin anigu qof aan rabo waxaa laga yaabaa inuu askari uu yahay askari al-shabaab uu yahay laga yaabaa waxaa laga yaaba in xafiisyadooda ka shaqeeya inuu yahay laga yaaba waxaa laga yaabaa qof taageersan mabda-ooda inuu yahay laga yaabaa ayaan kugu soo xirayaa qofkaas waxa uu kuu sheegayaa waxa aniga aan rabo
dadka marka aad idaacadaha ku xiri jirteen waa dad idinka idinka tagtay aad weyn waa lagu baraarugsan yahay runtii waa lay sheegay hay-adaha nabadgelyada oo kale akhbaaraadka aan ka helay waxaa ka mid ah in uu in xogaha laga helay ay ka mid yihiin inuu yidhi maaragtay marka warbaahinta gaarka loo leeyahay qaar ka mida waxaan ku khasabnaa wararka ay sii daynayaan waa u tafatirnaa dadka soo wacaya ee ay codka u furayaan qaarkood baanu aanu ku leenahay influency oo u magacuuna arintaasi runtii haddee waa ficilada ay doonayaan dadkan nabaddiidka inay ku jahwareeriyaan ummadda soomaaliyeed horta waa ay dhacday oo xataa waxaa jiray kuwo ay iyagu leeyihiin oo ay annaga wariyaal nooga dhigeena xataa dhacday oo waxaa dhacay haddii alla kuro berigii lala dagaalamayay haddii alla kuro yahay muqdisho dagaalku ka socday wiil tooshow la yidhaaho wariye ahoo hadda iyaga ka mid a wuxuu noo ahay goobjoogo wararka laga qaato oo jidka warshadaha iyo aagaas wixii ka dhaca haddii alla kuro noo soo sheego ilaa aan kadib ogaanay inuu yahay haddii alla kuro xiban ayaga ka mid ahoo u shaqeeya marka kadibna uuba noqdayba wariye toosoo warbaahintooda ka shaqeey marka waa ay dhacdaa waana joogto weliba waxaa dhaca ayadoo wax dhicin in inta lagu soo waco lagu yidhaahdo meeshaas iyo meeshaasaa wax ka dhacin lagana yaabo meeshaas hal bumbo in lagu tuuray oo hal qof oo lagu dhuftay iyo wax ku dhinta midna aysan jirin marka ayadoon dhicin mararka qaar in lagu soo wargeliyaa dhici jirtay waxaa intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan holnay codad fara badan oo xasan xanafi marxalado kala duwan ugu hanjabayay wariyaal gudanaya waajabaadkooda shaqo waa kan mid ka mid ah codadka hanjabaadda ee laga duubay xasan xanafi isagoo wariye u sheegaya inuu dirqi kaga fakaday xilli ay dili rabeen maalinkii hormuud oo oo xamarweyne aad dirqi ku fakatay mar daba insha allah inaa fakanaysmina ma aha waxloosaynaadin kara maalinkii saa maalinkayaa xasan xanafi oo ku jira gacanta nisa waxaan u helnay wakhti badan oo aan kula sheekayso waxaana xasan intii aan la joogay waxyaabaha iga fajiciya ka mid ahaa inuu i weydiistay sigaar waxaana uga qaaday qof iga agdhowa markaasi bal si aan u ogaado waxa uu ku samaynayo wuxuuna shitay xasan xabad sigaar beensal ah isagoo qiiq badan ka daynaya afka iyo sanka kooxda ugus ee kiis-al-shabaab horjoogayaashoodu waxay ku nool yihiin nolol cabsi iyo argagax leh waxayna cabsida ugu badan ka qabaan sirdoonka soomaaliya ee nisa waa kan xasan xanafi oo sharaxaya cabsida iyo walwalka ay nisa ku hayso horjoogayaashii maleeshiyaadka kooxda ugus dhexdooda xogta rasmiga ah ee aan hayaa waxa ay tahay waxaan ku idhaahdaa iisheeg maanta nabadsuguudda ama hay-adda nise sirdoonka iyo nabadsuguudda qaranka culayska ay ku haysa al-shabaab culays la soo koobi kara ma aha meeshaan aan ku jiraan ka dareemiyay culayska lagu hayo al-shabaab waxaan ku arkay rag xildhibaana soo dilay halkaanaan ku arkay oo lasoo qabtay rag maxaan ku dhahdaa dad soo dilay ama guddoomiye waaxeed soo dilay ama dad dowlad kamid soo dilay halkaanaan ku arkay rag miinooyinka u qaabilsanaa jira al-shabaab waa igaga soo horeyn halkaanaan ku ugu imtaanay soo ayi dariiq maanta shabaab mise waxa ay ku hayso culays ugu weyn ma jiro sidaasi la mida warbaahinta qaranka waxay iyana ku noqotay utun kooxdaasi ugus waana tan keentay in loo ciqaabo horjoogihii codkiisa laga maqlo warbaahinta qaranka oo inta badan raadisa codadka horjoogayaashii maleeshiyaadka kooxda ugus xasan xanafi oo ka mid ah horjoogayaal ka tirsanaa kooxda ugus oo tiro ka dhowr jeer ay codad ka qabatay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya xaaladaasu dareenka ay ka dhex abuurtay kooxda ugus iyo isaga lafahaantiisa dhibaatooyinkii ka soo wajahay
wallaahi naxdin uma dhino qof shabaab ah in cod dowladdu ay ay warbaahinteeda ku qabato naxdin uma dhino waxa uu ka naxayna codkiisa ma aha waxa uu ka naxay waa culays la saarayo waay ah codkaada lagaga qabtay codad badan inaa iga qabato waa ogahay si saaxiibtinimo iyo si guud dad badan soo wacayn codad badan ay iga qabteen waa xasuusanahay culayska al-shabaab aan kala kulmayey wax inta ku yaala ma ahayn ziyaadaan kala kulmayey heer godone anoo joogin guduud oo soo waco oo yidhaahdo inuu nin soo marax biiskiisa oo yidhaahdo ha yimaado shabeellada hoose shabeellada hoose aa imaado shirgoona ula yeesho wayniyo xasan xanafi intii aan la joogay waxaan ku arkay isbeddel dhinaca muuqaalkiisa ku yimid markii iigu dambaysay wakhtigii uu ahaa saxafi ka shaqeeya magaaladan muqdisho waxaa xasan hadda ka muuqanayay dhaawacyo kuwaas oo sida la rumaysan yahay ka soo gaaray dagaallo dhowra oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaan isaga lafahaantiisa weydiiye xasan dhaawaca ugu ballaaran ee wejigiisa ka muuqda wakhtiga uu gaaray iyo sida uu dhacay dhaawacan wuxuu u gaaray insaan qiyaasay sanadkii labada kun koiyo tobanka markii ciidamada burundi ay damcayeen inay beyni la galaan kuwii gulid jaalsiyaad ka dhaqaaqay burundi faraha badan maxaan ku dhahdaa iishee lagu laynayay ayaan maxaan ku dhahdaa iishee u gaaray hoobi inuu ahaayaanaan rajaynayaa oo aan aaminsanahay hoobiyahaasana igu dhacay koox yar oo dacaayadu sameeya al-shabaab waxay ku naqdiyaan waraysiyada aan qaado inay yihiin kuwa lagu qasbo dadka aan waraysanayo oo loo geysto jirdil iyo wixii la mida waxaan haddaba hordhigay xasan xanafi in lagu qasbay waraysigan uu siinayo iyo inay jirto jirdil loo geystay si uu sheegto waxaan jirin halkaa qol lamber four la yidhahdo room four la yidhahdo aan ka deganahay waa la soo baxay waxaan isdhaafsanayna inayna jirin marka laga reebo in qorshuhu uu yahay sida tan haa iyo maya toonana maxaan ku idhahdaa ii sheeg ma dhihin haa un baan soo irin maya toona maanan oran soo jirdil wax la yidhahdo lama geysan mana la geysan doosan dhallinyarta waxaan u sheegayaa dhallinyarta waxaan u sheegayaa meeshu siaad u moodiin ma ahaanay see u taala ila arko yoonis waa magac afgarashaha oo ay kooxda al-shabaab u yaqaanaan waana shakhsiga bedelay xasan xanafi marka uu ku fashilmay wariyaasha yoonis wariyaashu ma aqoon ka hor dilkii siciid tahliil laakiin markii la dilay siciid oo ay wariyaashu sas ka qaadeen xasan ayay kooxdu yoonis u xil saartay inuu la macaamilo warbaahinta haddaba yoonis waa kuma sirdoonka soomaaliya ayaa intii aan ku jiray diyaarinta barnaamijkan igu caawiyey sawirka yoonis oo aan horey loo hayn waxaana markiiba aan tusay sawirkaasi xasan xanafi oo aan weydiiyey inuu yaqaan iyo in kale wuxuuna xasan xanafi ku jawaabay hah yoonis si fiican aan u qaana yoonis waxa weeyaan hadda anigu noola iyo dhinta ma kala garanayo laakiin markii war dambeeday galguduuduu joogay ceelbooruu joogay dabadeeto galhareeriyu joogay qoryooliyo mar yimid aan isku aragnay intaanan bixin ka hor maxaan ku idhahdaa isha soo sii socda galguduud yunis hadda waxa weeyaan mas-uulka meeshii aan joogo shalay xiriirka al-shabaab iyo warbaahinta udhexeeya ama maxalli ha aadaan international ha aadaan ama kuwooda ha ahaadaan maxaan ku idhahdaa isha mas-uulkooda weeyaan isagoo naa'ibka ama ku-xigeenka maktabka iclaamka amiirkooda ah
yunis markii uu la wareegay xafiiska warbaahinta al-shabaab waxa uu bilaabay isna in sidii xasan uu wariyaasha handado waxaana ka mid ahaa wariyaashii u hanjabay allah u naxariistay liibaan cali nuur oo markaasi ka shaqaynayay idaacadda maxalligaa simba laakiin markii dambe cabsi uu ka qabo yunis ugu soo biiray warbaahinta qaranka waxaana yunis iyo liibaan dhex maray sheekadan halo yonis niyo noo sheeg arrintan waxaan rabnaa inaan wax ka sheegne ana waxba ii sheegin hoggaamiye ya hoggaamiye waad ku kacsanaysaa maxaa dhacay waxaan ku weydiiyey ha maxaa markaa wareysanaysay maxaa la ii sheeg qaylo ha afrika ku handilaayo miya aniga ha muxuu igu handida africa waxaa iska quseeya eh, idaacad la magaca idaacad la la la la la- macnaha ii sheeg eh, la xe- wa- wax loo sheegay oo xisbul islaam sheegeen iyo jubbaland maxaa iska quseeya niyo yonis oo anaga dhan si kale noo aragtaa saaxiibo والله ده بداية أدنى والله اللي بس فكرة كو أركع أنا بلمكو كو شيء
cabdicaiis africa waa mahadsanyahay dheefidiisa hadday cadowgiisa maqlaan geedahay ka baxaan ninkaan codkiisa hadday maqlaan geedahay ka baxaan waa dambadaan aad buu u mahadsanyahay
dowladda soomaaliya waxa ay dul saartay madaxiisa horjooga yunis adduun dhan soddon kun oo dollar ciddii keenta macluumaad ku aadan ah, sidii loo soo qaban lahaa horjoogahaas yunis oo wixii ka dambeeyey xasan xanafi isagu mas-uul ka ahaa dilalka wariyaal ay ugu dambeysay allaha u naxariistay marxuumad hindiye xaaji maxamed oo dabayaaqadii sanadkii tegay ay qarax gaarigeeda ugu xireen ah, kooxda ugus kuwaas oo dadkii fuliyey ay ku jiraan gacanta nisa hase yeeshee maskaxda ka dambaysa weriye la dilo wixii ka dambeeyey markii xasan xanafi uu shaqadaasi ka wareegay waxaa kooxda ugu xilsaarnaa yunis oo hadda ay dowladda soomaaliya abaalmarin lacageed oo soddon kun oo dollar gaaraysa ku bixinayso soo qabashadiisa wixii wakhtigaasi ka dambeeyey liibaan cali nuur wuxuu ku soo biiray s n t v oo uu ka noqday madaxa wararka iyadoona aakhirkii al-shabaab ay ku dileen maqaayadda hooyooyinka xasan xanafi xaaji waxa uu muddo ka mid ahaa kooxda al-shabaab waxaan weydiiyey maalinna intuu ka mid ahaa kooxdaasi inuu ku fakeray inuu isqarxiyo iyo in kale hadda ka hor maya hadda kadibna maya xasan shalay uu ku qanacsanaa ka mid ahaanshihiisa kooxda al-shabaab isagoo aan la qasbin ayuuna muddo u qabanayay howlo kala duwan kooxdaasi laakiin maanta wuxuu ku doodayaa inuu ka qoomamaynayo noloshiisii al-shabaab markii aan xasuusto noloshii maxaan ku dhahdaa ii sheeg al-shabaabna runtii een, wax la soo koobi karo ma aan sida aan noqonayo waa isbedelaya magacaas keliya oo aan xasuusta xataa waa isku bedelaya een, qanaacad guudna een, actually ama si dhab ah ma jirto xa- een, een, wax xaqiiqiyan ah oo xaqi- oo oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto maxaan ku dhahdaa ii sheeg al-shabaabna runtii een, wax la soo koobi karo ma aan sida aan noqonayo waa isbedelaya magacaas keliya oo aan xasuusta xataa waa isku bedelaya een, qanaacad guudna een, actually ama si dhab ah ma jirto xa- een, een, wax xaqiiqiyan ah oo xaqi- oo oo qanaacad ah oo aan ku qabto xasan xanafi oo ay sirdoonka soomaaliya nisa ka soo qabteen xadka soomaaliya kenya ay wadaagaan xilli uu doonayay inuu gudaha kenya galo ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayeen inuu wakhtigaasi doonayay inuu u socdaalo qaar ka mida wadamada yurub ama ameerika yurub ayaana usii socday liajligeedina u socday dad ayaa dhahay visa waxaan haynaa mexico oo yurub oo maraykanka ah oo, ee, dad waxay dhahayeen visa waxaan haynaa ukraine oo yurub saas loogu galayo germany iyo poland iyo waddanada xuduudda la leh saas loogu galayo dadba si unba aragtidooda dhiibaya laakiin anigu khaasatan waxaa rabay jarmalka inaan aado ama ingiriiska inaan aado labadaas mid unbaa ii qorshaysnayd xasan xanafi oo soddon iyo laba jira waxa uu hadda ku jiraa gacanta nisa wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo oo aan loo maxkamadayn dembiyadii uu geystay waxaan codsan lahaa dowladda soomaaliya waxaan ku dhahdaa ii sheeg gacanteeda hadda ku jira shalay waxaan ka aaminsanaa si aan aaminsanay eh, inaan aaminsanahayn waa u sheegay waxaan ku dhahdaa ii sheeg bal haddii lay fiirinayo xalka buugga naxariista in lay fiiriyo insha allah laakiin wariyaashuu saaxiibbadood dilay iyo helada dadkii uu dilay ayaa ku adkaysanaya inay arkaan xasan xanafi oo la hor keenay cadaalad wallaahi waxay ila tahay eh, xasan waxa uu dadkan iyo dalkan u geystay isagoo qof ah eh, wax aada u weyn weeyaan dhibaato aada u weyn weeyaan waxaa la helayaa maanta wax ku dhow boqol caruura oo xasan eh, khiyaanooyinkii dembiyadii u mareegay u agoontooday waxaa qabriga ugu jira dad ka qiimo badnaa isaga oo sodomeeyo ku dhow oo noocyo kala duwan ahaa waxa eh, uu sabab u noqday in waddankan ay ka qaxaan dad ka badan boqol qof oo saxafiyiina anigu marka aragtideeda qof ahaaneed waxay tahay xasan wuxuu mudan yahay waxa cadaaladdu ay qabto inuu maro oo cadaaladda la marsiiyo waxaan si caada markaan u ogaa inuu ka dambeeyey dilka alla u naxariista abiy siciid hal axmed ee sanadii labada kun iyo sagaalkii bishii labaad afarteeda oo aan arbacaha ku beegneyd saacadduna ahayd toddobada iyo barka duurnimo marka hadda waqtigan waqti uu cafis dalab badan ma aha anigu waxaan qabaa oo saxafiyiinta soomaaliyeed ay qabaan in sharciga la marsiiyo oo lagu xukumo dil toogashaah si ay ugu waana qaataan kuwa kale dhagarqabayaasha ah wallaahi kulley xasan xanafi aniga waxaan codsan lahaa wixii uu xaq u leeyahay oo maaragtay maxkamaday ku xukunto oo dembigu gala ah in laga jaasiiyo kulley aniga taasay ila tahay sababto waxay tahay xasan dembi aan yareyn uus uu galay qof walbana dembigu galay inuu maaragtay caqaabteeda u helo wax meesha ku jira waan isleeyahay waxaanan codsanayaa oo aan in badan codsanayaa eh, haddii alla koroon yahay in la mariyo abaalkiisa oo dembigii uu galay ou ciqaabtiisa maro sababtoo ah waa dilaa laayay dad badan marka weliba waxaan ku tali lahay inaan hal mar la dilin ee la dilo haddii alla koroon yahay maalmo badan in la dilo ayaan ku tali lahay marka sharciga in la hor keeno waxaan qabaa in cadaaladda la mariyo hadday wax ku caddaada ninkaas
wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku dhawaaqay in dowladda soomaaliya ay u diyaarinayso xasan xanafi inay horgeyso cadaaladda si loogu ciqaabo dunuubtii uu geystay xasan xanafi waxaa la horgeynaya cadaaladda Een, dilalka badan ee uu geystay wuxuu ka tirsan yahay ururada nabadiidka ayuu ka tirsan yahay al-shabaab iyo alqaaciduu ka tirsan yahay Een, qofkii aan isi soo dhiibin isaga oo aan dembi gacanta kula jirin oo lagu qabto qaabka xasan xanafi oo kale isaga oo ku dhex jira dembiyadii oo intaasoo qof dilayna Een, sharciga dowladda uga yaalla waa in la horgeeyo sharciga oo ciqaabta uu mudan yahay la marsiiyo marka een, isaga iyo kuwa kale ee gacan ku dhiiglayaasha ka dambeeyey ficilkii ugu dambeeyey ee hadda liida ka dhacayey ee aad arkaysay sida loogu xasuuqay dadka shacabka caruurta maatada qoysaska dada roosa wuxuu ka tirsan yahay xasan xanafi maragta urur argagixiso ah oo aan naxariis lahayn oo dadka soomaaliyeed diintooda iyo sharafkooda iyo dhiigooda bannaystay markaa waxaa la marsiin doonaa ciqaabta uu mudan yahay
wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay wakhti kasta heegan ugu jiraan ilaalinta amniga guud ee qaranka waxaan kormeel guud ku soo marnay magaalada xamar dhammaanteed meel walbo aan soo tagnayna waxaa heegan ka ahaa ciidamada qalabka sido waxaan soo aragnay shacabkii oo diyaar u ah inay dowladda la shaqeeyaan amnigana ay wax ka sugaan heegankaas ayaana lagu jirayaa ciidamada amnigu waa inay howshooda qabtaan oo ay la dagaalamaan cid walba oo qalalaaso ama wixii criminality activities ama falal dembiyeed ciddii wado inay la dagaalamaan waxaa kaleeto aan rabnaa in shacabka iyo ciidamada amniga ay si fiican u wada shaqeeyaan dhinaca kale waxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisa markii ugu horreysay soo saartay awaamiir ku aadan la xiriiridda iyo macaamilka maleeshiyaadka kooxda ugus ex al-shabaab war ka soo baxay nisa waxaa lagu sheegay in muwaadinkii lagu helo inuu telefoon kula xiriiray qof ka tirsan kooxda ugus inay tahay dembi loo ciqaabayo sidoo kale waxaa iyaduna dembi ah in lacag loo qabto ama loo kala gudbiyo kooxda ugus waxaa sidoo kale iyaduna dembi qaran ah in macaamil dhinac ganacsi ah lala yeesho cid ka tirsan kooxda ugus ee kis al-shabaab
inkastoo dadkeennu dulmiga uu ka simayo dooxatadu xasuuqaan haddana waxa u sii daran duulkaan habaaranay saxaafadda ma daayaan warbaahintuna ma daayaan dabley aan la garan baa saaka wariyo dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kama daali doonee dadweynuhu ogsoonow shacabkuna ma daayaan waayaaba yaa dilay maxaa weriye loo dilay ma la helay kuwii dilay hay-adaha duniduna u dulqaadan mayno iyo cambaarayn ma daayaan
guud ahaan barnaamijkeennii dilaaga wariyaha oo uu ii farsameeyey kaameradana ii hayay saaxiibkay maho caraye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno nabaadiin iyo nooli kulanto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu